barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta af soomaaliga ee v o a waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska africa iyo sidoo kale v o a somaly com
duur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaay waa isniin bisha maarjna waa toddobiyo labaatan sanadka labada kun iyo toddobiiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayaa axmed cali sheekh iyo sahraa ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah waraysi aan ula yeelanay wiil dhallinyaro ah oo tahriibay hase ahaatee jidka dib uga soo laabtay haatanna waxa uu ka shaqaystaa magaalada laascaanood ma biqin runtii mana gelin weli xero xoonti waddadana ma marin leh ma soo qaban balse waxaan dareemay oo aad uga xanuunsaday wiil saaxiib baan ahayn oo isku guri aan seexan jirnay waliba aniga ila deganaa markii intuu iga tegey saddex habeen kabacdii laygu yidhi saxar weeyaa lamidkiis markaasna waxaan garaystay waxa loo socdaa ee loo dhimanaya waxay yihiin
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa dhibaatooyinka sababa furiinka degdega ah iyo saamaynta ay ku yeeshaan dhallinyarada qofka biniaadanka cunto maaha oo lama dhadhamiyo markaadaad aad aad runtuna waxay timaadaa markaa guri iskugu tagtaan marka bannaanka aad kala joogtiin xabiibiyo xayaatin baa laisleeya oo intii nii fiicneed baa socotaa
dhinacii heesaha ayaanu sidoo kale ka marnayn barnaamijkeena
rucubti dareenkiyo raxmati raxmadi naftaydiyo raaliya aliyadi iteebday
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad kaga bogan doontaan barnaamijka iyaga dhallinyarada maanta marka hore seex qodobadii wararka oo kooban
saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay in lix shaqaalaha gargaarka bini-aadamnimo ah lagu dilay weerar gaadmo ah oo ka dhacay dalka koonfur suudaan saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in shaqaalahan la dilay sabtidii ayaga oo la socday kolonyo baabuur ah oo ka yimid magaalada caasimada ee jubba kuna sii jeeda magaalada ku taala bariga dalkaasi ee baibor qaramada midoobey ayaa sheegtay in dilalkani ay yihiin tiradii ugu badneyd oo shaqaale gargaar ah oo hal weerar lagu dilo tan iyo markii dagaalka sokeeyey uu dalkaasi ka bilowday bishii disembar ee sanadkii laba kun saddex iyo toban labayo toban shaqaale gargaar bini-aadamnimo ah ayaa la dilay tan iyo bilowgii sanadkan waxaana ay taasi ka dhigaysaa toddobaatan iyo sagaal tirada guud ee shaqaalaha gargaarka ee lagu dilay dalka koonfur suudaan tan iyo markii dagaalkii sokeeye ee waddankaasi u bilowday
milatariga dalka maraykanka ayaa ku tilmaamay inay tahay masiibo aada u xun in ku dhow boqol qof oo ku dhintay waqooyiga magaalada muusul ee dalka ciraaq oo dadkaasina ay ahaayeen dad rayida wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay in dib u eegis hordhaca ay muujinayso in diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga maraykanka uu horkacaya ay duqaymo ka fuliyeen toddobi iyo tobankii bishan maarj goob ku dhow halka la sheegay in dadkaasi rayidkaa lagu dilay oo ku taala galbeedka magaalada muusul waxaanay sheegeen in baadhitaan la samayn doono si loo ogaado in isbahaysiga maraykanku hormoodka u yahay ay sabab u ahaayeen dhimashada dadkaasi ciraaq oo taageero dhinaca cirka ah ka helaysa isbahaysiga ayaa ka shaqaynaysa sidai ay u qabsan lahaayeen galbeedka magaalada mosul iyo dooxada ay daacish haysato genaraal joseph votel oo ah madaxa taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ayaa bayaan uu soo saaray axaddii shalayto waxa uu ku sheegay in ciidamada isbahaysigu ay sii wadi doonaan inay ka fogaadaan waxyeelo soo gaadha dadka shacabka ah
intaasi aynu ku dhaafno qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa dhegeystayaal waxaad ka dhegeysanayseen barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta af soomaaliga ah ee v o a dhallinyaro badan ayaa marka ay shaqo waayaan waxay inta badani qaataan go-aano ay ka mid yihiin inay tahriibaan hase ahaatee waxaa jira qaar badan oo dhallinyaradaasi ka mid ah oo jidka kasoo laabta yaasiin jaamac faarax waxa uu horey uga tahriibay magaalada laascaanood hase ahaatee markii uu marayay dalka ethoobiya ayuu fikradiisii bedelay kuna soo laabtay magaalada laascaanood wariyaha v o a cabdikariin olol ayaa laascaanood kula kulmay waxa weeye waxaan ka mid ahay dhallinyarada markii hore secondariga dhammaysay high schoolka jeclaysatay inay wadamada reer galbeedka tagaan een, dadaalna geliyey joogdana geliyey saasay tahay markaan taagnayn goobtii waxa weeye ugu dhexaysay ee yurub iyo loo u dhexaysay africa haddana ku fekertay waxa xaggaa ka soo gaaraya ama mustaqbal ha noqoto iyo dalkoodii waxa kaga dambeeya waxaan ku boorinayaa dhallinyarada aanu qaarkood ka wada baxay secondariga qaarkood ay ku dhinteen saxaraha qaarkood ay waxa weeye ee ilaahay ku badbaadiyey ay wadamada reer galbeedka hadda bilaa camal ku yihiin een, waxa loo ordaya waa mustaqbal een, mustaqbalkana waxa weeye mustaqbal aan dhib lahayn iyo mustaqbal dhib leh baa jira mustaqbalka kii ilaahay raalli ka yahay haddii aad ku tallaabsato waxaa laga yaabaa dhib badan inaadan arkaynin balse mid haddii aad ku tallaabsato hami ah ama riyo waxaa laga yaabaa in caqabaha caqabada badan kaa hor de hadda adiga waxaad ka mid ahayd dhallinyarada isku dayda inay hadda sababo tagto saxaraha sii marto iskaga soo noqotay oo ka waantooday laascaanood ka shaqaystaa sharaf ku haystaa een in lacagi soo gasho bal ka waran saaxiibo badan oo aan taa dareensanayn oo waan aragnaa maalin kasta dhibaatooyinka ku dhacaya dhallinyarada walaal waa dareeminaa asxaab badan oo aan intaranka jooga waa ka tagtay oo aan dhalinyaro isla ahayn hadday iskool noqoto hadday kubad noqoto eh, hadday eh, jaarnimo iyo derisnimo noqoto Eh, waxyaalaha ugu badan ee dhalinyarada hi- kiciya ama waxaa weeye hamigooda geliya yurub waxaa weeye dhalinyaro badan oo intuu ilaahay ku badbaadiya halkaa tagtay sawiro aan waxba mustaqbal ka dambayn Eh, adigu waxaad go-aansatay markaad etoobiya oo kala tagtay inaadan tegin etoobiya markaan tegay haa wax badan baan eegay dhalinyaradii igu horreysay baan tijaabiyey ee i gudubtay dhalinyaradii kale aan gudbin aan asxaabta ahayn baan tijaabiyey dhalinyaradii iga dambeysay aan kaga imi magaaladii baan eegay waxay noqotay waxaan isku dhaweyn kaafiyo kala dheere saa darteed een, waxaa weeye markii aan fekeray waxaa fekerkeyga aan ku qaatay ama go-aan ku gaaray gobolkayga inaan iskaga noqdo ka shaqaysto alxamdulillahi rabbil caalamiin haddana waan ka shaqaystaa waana joogaa waxna waa ka bartaa waxaana ka mid ahay dhalinyarada ugu fiican maanta gobolka joogta markaa dee markaad laascaanood ka tegaysa waxaas lahayd aad tegtid oo een, yurub aadid oo aad adisababa sii martid oo suudaan sii martid oo een, halka aad ka dustid haa haa waayo waxaan la qabay dhallinyarada aan iskuulka ka qalan jebinay qaarkoodna gudbeen hamiga ah in yurub la tago waxaweye lasoo shaqaysto feker noocaasa baan qabay Eh, sawiro noocaasa igu safgaraysnaa ra'yigaasna waan la qabay balse markaan tegey aan arkay dhibaatooyinka loo geysanayo dhallinyarada soomaaliyeed tacadiga iyo rafaadka ka sokeeya waxaan go-aansaday inaan altisaboo dhaafin Eh, waa sax waa lagu weydiinaya waa lagu wareysanaya maxaa kusoo celiyey hebel iyo hebelaas raacdeen way tageen halkaasay joogaan Een, maxaa kugu dhaca adiga sabab sababaha su-aalaha ugu badan ee dhalinyarada ku weydiinayso markaad shaahasan ama meherada wada fadhidaan bay ka mid ahayd Een, waxa weeye qof iyo garaadkiisa ma biqin runtii mana gelin weli xero qaxoonti wadadana ma marin leh ma soo qaban balse waxaan dareemay oo aad uga xanuunsaday wiil saaxiib baan ahayn oo isku guri aan seexan jirnay waliba aniga ila deganaa markii intuu iga tegay saddex habeen kabacdi laygu yiri saxar wuu yaalla midkiis markaasna waxaan garaystay waxa loo socdaa ee loo dhimanayaa waxay yihiin inaan wax aakhiradaada iyo adduunkaaga midna aan u wanaagsanayn isaguna sidoodo kale fakarka waan wada qabnay balse rafaadkaas ninba si buu u damqayay ninba iimaankiisa inbuu la ekaa aniguna waxaan garaysanaa gobolka iskaga soo noqdo dhibaatadaasi rafaadkaasna ilaahay ka magan galo waddankayga ka shaqaysto marka dhallinyaradun iyo halkaa tagto marka ma meel baa la geeyaa oo laysugu keenaa oo talooyin bal ka waran dhalinyarada marka halkaa tagto waxaa ku imaanayaa nin mukhallas ah wuxuu kugu eh, tashkiilinayaa ama wuu kugu- kuu sharsharaxayaa xeryaha lagu xaroodo say u kala wacan yihiin qaabka lagu gudbinayo meeshaa tegi sida xiriirka noocaad samaynayso xaafadina lasoo samaynayso hadba meeshii lagu ogolaya inaad dadkaaga la hadasho waxaasoo kale ku dhidhigaya lacagta marka lagaaga baahan yahay W- haddaan lacag lagaaga baahnayn wax ku dhahay lacag lagaaga baahna waayo isagaa lacag kugu qaadanaya lacag u dhiganta konton doolar oo kale calaa qof ku qaadanaya Eh, wuxuu ku geenayaa xerada xerada marka lagu geeyo waxaa lagu siinayaa raashinka xaggaa laga cuno ee etoobiyaanku aad u jecelyihin sida een, canjir xabashidoo kale een, waxyaalaha lako- ee, harakoodoo kale baa lagu siinayaa Een, toddoba cishaa lagu haynaya meeshaas toddoba cisho marka meesha lagu hayo toddobadii cishaba konteenar ama booyad waxaa loo yaqaano konteenarka oo kan alaabta lagu keena la dhaha laakiin way ka yara duwan tahay oo booyadda waxaa loo yaqaano baa loo sameeyey qaab xagga dambe oo sida maarata baabuurta shabaqlaha oo kale ah dadka lagu daabulaya konteenarkaasi hoosta buu ka daldaloolaa dadku eh, neefta ka baxsa laakiin kor waa booyad caadiya dadku booyad bay moodayaan kaasa dadka lagu daabulaa xidhmadii ilaa adigu eh, shan labaatanka qofba kaasaa xuduudka lagu geeya ee jebahashii een, markaa Suudaan.
meeluu ka neefsado malaho waxba malaho Meeko xagga hoose booyadda xagga hoose waxay ku leedahay bartii loogu talagalay tuumbooyinka oo la baneeyey caadi qof ugu neefsanayo laakiinse aan laga arki karayn waxa gudaheeda ku jira
waa hagaagkaasi wuxuu ahaa mid ka mida dhallinyarada oo lagu magacaabay yaasiin jaamac faarax yaasiin hore ayuu uga tahriibay magaalada laascaanood hase ahaatee eh waxa uu bedelay fikirkiisii marka uu dhexda sii marayo dib ugu noqday magaalada laascaanood waxaana u waramayey wariyaha v o eda cabdikariim olol guurka oo ay inta badan dhallinyarada lagu dhiirigeliyo ayaa marar badan waxaa dhacaa in guurkaasi uu khilaaf ku dhaco oo ay dhallinyartaasi isguursatay isfahmi waayaan islamarkaana uu sababo kala aragti duwanaansho keena kala tag amaba furiin haddaba so- sababaha furiinkaasi keena aada ayuu u kala duwan yihiin wariyaha v o eda jabuuti sagal saciid faarax ayaa warbixintan ku eegeysa arrimahaasi dhalinyaro aada u fara badan ayaa waxay wakhti dhaqaale iyo maskaxba ku bixiyaan sidii ay u heli lahaayeen lamaale la qaybsada noloshooda inta ka dhiman haddaba marka ay taasu u hirgasho bartankan ay kaga jiraan farxaddii ay rajaynayeen ayaa waxaa ku soo fataha mawjado aan la filayn kuwaasoo harqiya hayaankii noloshooda iyadoona ay mawjadahaasi sababaan magaca ay dadku aadka u nacaan ee furiin haddaba qaar ka mid a dhallinyaradaasi ayaa iga waramay sababihii ugu waaweynaa ee iyaga xiriirkooda soo afjaray Een, anigu horta dee haddaan shakhsi ahaantayda ka hadlo anigu waan guursaday aan guursado dee horta marka qofka aad la sheekeysanaysid qofka biniaadanka cunto maaha oo lama dhadhamiyo markaad aad aad is- aad runtuna waxay timaadaa marka guri iskugu tagtaan marka banaanka aad kala joogtiin xabiibi xayaatin baa laisleeyay oo intii nii fiicneed baa socotaa laakiin eh, runta waxay timaadaa markaad guriga isla tagtiin iyo qof walba dabeecadiisa runtaa soo baxdaa markaan isguursanay eh, intii hore waan isku fiicnay laakiin markii dambe guriga isla tagnay waan isfahmi weynay isfahmaagana waxaa keenay qofku waxaa jira horta markaad aad reer dhaqanaysid wax fudud maaha waa inaad u samirtid reerkaaga qofkii waxaa dhibka badan waxaa keenaya qofkii oo maanta wax haysta oo wixii aad arkaysid oo kaa hagranayo iyaa imanaysa laakiin qofku hadduu maanta wax haysan waad u samri intaad doontid waad u samraysaa laakiin qofkii oo haysta oo ku siinayn oo ku hurayn dhibkaas waxaa dadku ay dee badi ku kala tegaan talabaad labada qof hadday daacad isku yihiin oo isla tashanayaan oo isku kalsoon yihiin waxba maba xumaanayaanba laakiin hadduu amba ninku anu nin khalad saari maaye mid xun waa laga helaa ragga mid xun waa laga helaa laakiin haddii qofka xun qofkaas kale uu u yar dul qaadan waayo waa dhibteeda marka adiga een xiriirkiini waxaa baabiyey dhinaca dhaqaalaha haa dhinaca dhaqaalaha biiyey ayaa baabiiyey waayo qofku hadduuna haysan waa caadi weeyaan risqa rabbigaa haya waa la iska samraa laakiin qofkii oo haysta oonan ku siinin waa dhib inteeda leeg daadna ficil baa ku galaya markaas marka reerkina uu baaba'aya haddee bismillahi raxmaan raxiim Eh, magacayga waxaa leerahaa cabdilaahi aadan saciid Eh, koley de qoysku wuxuu ka dhigan yahay waa la wada garanayaa waa udub adag weeyaan marka waxa weeyaan eh, koley muhiibka waxa weeyaan qof kalsooni gabadha kalsooni baa u baahan tahay inay ku abuurtay Gaba- gabadha ninkan wuxuu u baahan yahay kalsooni buu u baahan yahay marka nimaga waqtigan guursanayay dee waxa wuxuu waa beenta reerka hadduu been yimido uu burburaa asaaska wax walba laga eegaa asaaskaaga hadduu fiican yahay uu dhisnaana raag weligiina ma baabaayo ilaahu degeerina kalkaxaysamayne marka waxa weeyaan eh, anigu rumar xaaskay kula dhaqmaa iminka waxaan leeyahay reerkayga shan sano ayaan xaas leeyahay alxamdulilaah waan wadaa runtu waan u sheegaa beenu ma sheego iyo wixii hayana waan waa ka mayraa waana walaal nool lahayd alxamdulilah waan leeyahay reerkayga marka waxaad leedahay waxaa keena khilaafka dhinaca dambe markii xagga hore been iyo lagu bilaabo waxaan wanaagsanayn waxa weeyaan eh, bilowgiibu ka dhaadhacinay gabadhii eh, eh, waan shaqeeyaa waxaan baan hayaa wuxuu wuxuu yar geynayaa meel yar mamacaan magaxyaal buu casho geynayaa kadib gaadhi yaro waan baxaysaa oo aaminaantii baa yaraanaysaa korsona kuuma qaabayso gabadhii niyajab baa imanaysaa hadha waxay imanaysaa khilaaf weyn inaan reer kula tegaanba sanad ama sanad iyo badh inay ku kala tegaan reerka oo ay gaadhi waayaan xilliga intii ay doonayaan marka waxaad leedahay wax kastoo aasaaskooda daacad laga noqdo daacadbay ku dhamaadaan waa sunnaheeni rasuulkan cali salaam haweeneydina run kula dhaqmo wuri gabdhuhuna saas laeg raggo wayna run kula dhaqmaan wallaahi guurka horta waa nolol dee qofka bili-aadanka uu rajeynayo oo nolol fiicana noloshaana waa haddii lagu soo dhex galo fiicnidii qaraar bay ku bedeshaa marka anigu waan guursaday reer waan soo maray iminkana maxay ahayd dee reer malihii oo waxaan ahay qof karooba amba carmal marba sidii loo yaqaano
marka waa run waa macaan een markaad leedahay guur markaad leedahay qofaad ku tashato markaad leedahay qof nolosha kula qaybsada aad bay u macaan tahay noloshii macaaneyd maxaa soo dhex gala marka adiga haa wuu macaan tahay waayo waa nolol aad ku fikiraysay qof aad jeceshahay ninkaagu waxa weeye noloshaada dhan waa jacaylkaagii waa noloshaadii inkastay soomaalidu ku mahmaahdo ninkaagu waana cadowgaaga koowaad waana nasteexaaga koowaad aniga waxaa isoo kashay sabab ah fahmiga reerka ninka ayaa reerkayga burburisay sababo badan way jirtaa dhinaca dhaqaale daradaa timaata oo fahmigu inta badan waxay ku kala tagaan sabab lacag iyo waxsaasa biilka amba biilka uu yaraado amba te adigu lacag isbedesho dhaqaalaha sababtiisaabay ku kala tagaan qaar waxay ku kala tagaan hinaaso qaarba siyaabay ku kala tagaan marka qaar baa dhinaca fahmiga ku kala tagaa labada qof ee isqabta ee marka hore ayagu soo calmadeen een miyaysan ka gaari karin go-aan faamiga go-aan way gaari karayaan haddii uu leeyahay ninkuu calool adayg waayo ninkiioo ku jecel ninkiioo kugu duuban geed sariyo geed hooseba u fuula si uu reerkiisiina u dhaqdo reerkooguna uguna uga go-in hooyadii baa heer waxay soo gaarsaa inay tidhaahdo habaar iyo duco kala dooro qofkii bilaadankaana soomaali hadda nahay dhaqan waxaanu leenahay inaan idhaahno ducada oo markaa kabadhi sidii ku fudaato reerkiioo dhisan adigiion ogeyn waxaa dhici karsa in adoo iska fadhiya warqadaada lagu keeno
warbixintaasi waxaa isaga siciid faarax ku wareysanaysay qaar ka mida dhallinyarada magaalada jabuuti oo ka waramayey sida ay u warkaan waxyaabaha keenaa fashilka guurka ku yimaada iyo kala tagga ama fariinka markana sahraay waxaynu jaleecaynaa dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan dhegeystayaal codka macaan ee fanaanka cabdihani iyo heestii raalliyadii deeqdaay
haddaan ruux jeclaan lahaa ruux cubti ruux cubti dareenkiiyo raxmati raxmati naftaydiyo raalliyo alliyadi ideeqdaay haddaan ruux jeclaan lahaa ruux cubti ruux cubti dareenkiiyo raxmati raxmati naftaydiyo raalliya alliyadi ideeqdaay rug waxaad ku leedahay wadnahare xadhigo dayaha ku raadso inayahay runku jecele jecel jecel inayahay runku jecel rug waxaad ku leedahay wadnaha reexadhigo dayaha ku raadso inayahay runku jecel jecel jecel inayahay runku jecel reexaanud gooney aynu reer yagleelno rabi mahadu celine adna soorar caashaq soorar irar soorar caashaq bal soorar soorar irar soorar caashaq bal soorar reexaanud gooney aynu reer yagleelno rabi mahadu celine adna soorar caashaqa soorar irar soorar caashaqa bal soorar soorar irar soorar caashaqa bal soorar
wahagaaga dhinacaasi heesaha aynu intaasi kaga soo gudubno axmed cali sheekh oo garabkayga fadhiya wuxuu diyaar u yahay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca isboortiga axmed mahadsanid sahra kulan wanaagsan dhegaystayaal xubinta ciyaaraha qodobada ugu waaweyn haddii aynu ku bilaabno koobka adduunka ee sanadka ka dhacaya dalka ruushka ayaa ciyaaro israreeb ah oo loogu soo baxayo waxa ay xalay ka dhaceen dalal ka mid ah qaaradda yurub dalka azerbaijaan oo martigeliyay dalka jarmalka waxaa looga adkaaday gool iyo afar gool oo jarmalka ayaa badiyey gruubkanna hogaaminaya dalka san marino waxaa lix iyo eber kaga adkaaday dalka jamhuuriyadda jeega dalka waqooyiga irelandna waxa uu labi eber ku dhuftay waddanka norway dhinaca gruubka e kooxda dalka armeniya ayaa waxa ay laba gool iyo waxba kaga adkaatay kooxda kazakhistan mid ka mid a goolashan waxaa dhaliyay ciyaaryahanka kooxda manchester united henry mkterian dalka montenegro iyo poland oo isarkana laba iyo hal waxaa ku badisay poland rumaniyana waxa ay eber iyo eber isla dhaafi waayeen dalka denmark dalka england ayaa magaalada london waxay labi eber kaga adkaadeen dalka lithuania xulka dalka maaltana waxa ay martigeliyeen dalka slovakia waxaana lagu dhuftay saddex gool iyo gool scotland waxay hal iyo eber dirqi ah kaga adkaadeen xulka dalka slovenia wararka ciyaarahana dalka holland ayaa waxa ay shaqadii tababarnimo ee xulka dalkaasi ka ceeriyeen tababari deni flin kadib laba sano oo xilkaasi uu hayay arrintan waxay ka dambaysay markii laba iyo eber looga adkaaday ciyaar sabtidii dhacda oo ka tirsaneed sbeebka loogu soo baxayo koobka adduunka waxaana dalka holland iminka ay kaalinta afraad kaga jiraan gruubkooda waxaana ay halis ugu jiraan in ay seegaan inay usoo baxaan koobka adduunka sanadka deni blin oo konton iyo shan jir ah ayaa waxa uu macalinnimada dalka holland la wareegay sanadkii markaasi oo uu shaqada ka tegay macalin guus hidding hase yeeshee waxauu ku guuldaraystay in uu dalkiisa usoo saaro ciyaarihii qaramada qaaradda yurub ee sanadkii tagi lagu soo gabagabeeyey dalka faransiiska xiriirka kubadda cagta dalka holland ayaa waxa ay sheegeen in natiijooyinkii dhowaan ay yihiin kuwo adag in la aqbalo islamarkaana ay sidaa darteed shaqada ka ceeriyeen deni blin fred greem ayaa waxa uu si kumeel gaar ah ula wareegi doonaa macalinnimada xulka dalka holland marka ay wajahaan dalka talyaaniga maalinta talaadada ah xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inala socodsiinayey wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha haatanna muqdisho baraha isgaadhsiinta bulshada haatan waxa ay dhallinyaradu u adeegsadaan qaab ka duwan sidii hore oo ay ugu isticmaalayaan inay ku soo bandhigaan duruufaha ka jira deegaanka ay ku sugan yihiin haatan waxay dhallinyaradu isticmaalaan baraha bulshada inay ku ururiyaan qaadhaan lagu kaalmaynayo dadka abaartu saamaysay warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa inoo hayaa cabdiqaadir maxamed cabdulle oo muqdisho jooga adeegsiga baraha bulshada ayaa xilligan siyaabo kala duwan loo isticmaalaa xumaan iyo wanaagba xilligan dhalinyaro badan ayaa u isticmaasha howlaha gurmad ee ka socda soomaaliya iyagoo baraha bulshada ku wadaaga fariimaha iyo adeega gurmad ee gudaha dalkii dibadda ka soconaya sida uu sharaxayo axmed ibraahim oo ka mid a dhalinyaro gurmad ka samaysa gudaha soomaaliya waxaynu go'aansanay waxaana yidhi dee wacyigii dadkii aad buu u hooseeya waxna lagama oga dhibaatada meesha ay maraysa iyo heerka ay gaarsiisan tahay wixii aan soo aragnayna wax ogma lahan maxaan samaynaa dabeetana waxaan la nimid fikirkan ah maxay ahayto dhallinyaro badan oo qaarna dibadda joogaan qaarna gudaha joogaan la wada sheekaysta liir maxaan ka samaynaa waxaan go'aansanay inaan arrintaas social mediaha annagoo isticmaalayna aan warbixinta aan soo bandhigno nidhaahno dhibaatooyinkaasaa jiro xaaladdu waa adag tahay si aan tiro badan oo dad aan u gaarsiino so waxay ku bilaabatay qaab wacyigelin informationka in lala sheergareeyo ummadda maxay ahaatay soomaaliyada qaarka dibadda jira iyo kuwa gudaha jira iyadoo social mediaha iyo maxay ahaatay loo marsiinayo meelaha annagu aan dhallinyaradu ay aad u isticmaasho dabadeetana qaabkaasi kusoo bilaabay dhallinyaro gurmad gaarsiisay gobollada ba iyo bakool oo abaaruhu saameeyeen ayaa ii sheegay in marinka ugu weyna isticmaaleen jaaliyadda dibaddan ay ku gaarsiiyeen farriimahooda ay ahayd isticmaalka baraha bulshada sida uu sharaxayo maxbuub ibraahim baraha bulshada sida aan la wada soconno waa annaga aan isleenahay waa meeshii ugu badneyd oo aan dadka aan isugu soo aruurnay sida hadda waxaa aada loo isticmaalaa oo jaaliyadaha iyo dadka qurbajoogta ay aada u isticmaalaan facebooka whatsappka waxaa ka mid ah baraha kale websaadyada kale oo la booqdo marka waxaan sameynay contactisyo oo aan isu geenay oo baraha bulshada ah oo dadka meeshaasay nagala socdeen macnaha qaabka aan isugu keennay bulshada oo aan inta badan boqolkiiba aan isdhihi karo konton way ka qayb qaadatay waa baraha bulshada xasan cumar cumar axmed ayaa sheegaya in farriimo ay marsiiyeen baraha bulshada hadda uu gaaray guud ahaan bulshada soomaalida iyo dadka daneeya arrimaha soomaaliya cabdiqaadir ilaa hadda waxaan dhihi karnaa dhowr angalan ka fiiri karna ama dhowr dhinac dhinaca koowaad waxa waaye dhinaca wacyigelinta waxaan gaarnay soomaalida adduunka joogtoo dhan waxaan gaarnay soomaalida soomaaliya joogtoo dhan waxaan gaarnay dad badan oon soomaali ahayn oo aan ogeyn xaaladda soomaaliya xaalka ay ku sugan tahay iyo dhibaatada intay la eg tahay ayaan gaarnay runtii jawaab celinta aan helaynana waxay tahay tiro aad u badan inay ogaatay arrintan haddana ay la socdaan maxbuub ayaa sharaxaya in dhammaan dhinacyada ku howla samafalka soomaaliya xilligan ay isticmaalaan baraha bulshada sida guddiga gurmadka abaaraha oo akoonadiisa iyo meelaha lagala xiriir ay tahay meelo fariimo lagu gaarsiiyo bulshada dalka dibadiisa ku nool sida hadda eh, gargaarka gurmadka abaaraha ee heer qaran ee akoon numbariskii salaam wax walba tusaale dadka waxaa la isugu diraya iyadoo fariimo ah qof walba qofka kale usii gudbinaya ee ka annaga ahaana waxaan sameynaynay muuqaaladii iyo wixii aan soo qabanay iyo daawadii aan geenay buurdhaxon leh ilaa rabdhuure ilaa garas weyne ilaa gobolka bakool oo hadda ay noo qorshaysan tahay inaan intiisa kalena gaarna haddii ilaahay ka dhigo howlaha samafale ka socda soomaaliya xilligan waxaa qayb muhiima kaga jira isticmaalka baraha bulshada oo dadka fariimaha isku gaarsiiyaan daruufaha nololeed ee laga soo tabinaya qaybo badan oo ka mid a gobollada soomaaliya iyadoo la isku marsiiyo baraha bulshada sida facebooka snapchat whatsapp twitter iyo meelo kale cabdulqaadir okey v o a muqdisho
warbixintaasina waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray waryaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle cabdiqaadir oke v o a barnaamijka dhalinyarada ayaynu ka dhegeysaneyseen maxaa inoo xiga zahra dhinacii heesaha ayaynu axmedow jaleeci doonaa xasan aadan samatar iyo heestii xayaad
dorsaniyo shiiba doorsaday haweenku jacaylkooda dhiiyo dhaqashada ka doortiyey dorsaniyo shiiba ka doorsaday haweenku jacaylkooda dhumiyo dhaqashada ka doortiyey uma dhiganin caashaqa inaan soo dhoweeyey uma dhiganin caashaqa inaan soo dhoweeyey xayaabi haddii baadsada adiga igu dhaliyey Ee xayaabi haddii baadsada adiga igu dhaliyey abankaaga xadalayey adeegiyo labin jalayey sunayaasha dhinayadayey isahaa u dhaadhacayey sidaadhayda caanaha ilkahaaga dholka sidaadhayda caanaha ilkahaaga dholka
xasan aadan samatar iyo heestaasi xayaad intaasi ayaanu kusoo gabagabeynaynaa waxaana gabagabowta idaacadeedii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta mar dambe intaynu kulmayno waa sahre ciidla nuur iyo axmed cali sheekh iyo sandheere oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo hawdiyo dhameerka hawdiyo taataayun guri dhugo adhuuldaangumarida dhuldaangumarida dhuldaangumarida kumarila dhulsaan kumarila dhameerka hawdiyo taataayun guri dhugo hawdi dhameerka hawdiyo taataayun guri dhugo kuutaan gumarila dhuldaangumarila dhuldaangumarila kumarila dhuldaangumarila abarnaba tashiida dhulkoo dhamac ku yoorura dhibicdii u hoortay oobada ka maydha abarnaba tashiida